xafiiska difaaca xuquuq aadanaha puntland wuxuu halkan saakay kasoo jeedinaya baaq nabadeed oo ku wajahan dagaalka ka oogan magaalada gaalkacyo xafiiska difaaca xuquuq aadanaha puntland wuxuu halkan uga soo jeedinayaa baaq nabadeed iyo xabad joojin dowladda puntland iyo maamulka galmudug ee ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo waxaan xog ku haynaa in dagaalka ka dhacaya magaalada daafaheeda uu u soo gudbo xaafadaha magaalada geystana dhimasho iyo dhaawac dadka rayidka ah dagaalka oo bilowday toddobadii bishii oktoobar laba kun iyo lix iyo toban wuxuu soconayay muddo bil ah oo ku beegan ilaa shalay oo taariikhdu ahayd lixda nofembar laba kun iyo lix iyo toban oo ahayd maalintii dagaalkii ugu cuslaa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaa ku dhintay dad rayid ah oo gaaraya ilaa toddobaatan ruux waxaana ku dhawaacmay dad rayid ah oo kor u dhaafhaya ilaa boqol waxaana ku barakacay kumanaan qoys kuna guryo beelay waxaa ku waxbarasho waayay kumanaan arday ah oo fara badan waxaa hoos u dhacay ganacsiga gaar ahaan dadka masaakiinta ee garbarartada ah wuxuu saameyn ku yeeshay dhinac kasta oo ka oo ka dhinac kasta oo nolosha bulshada ku dhaqan gaalkacyo iyadoo laga duulayo maqaasida shareecada islaamka xeerarka caalamiga xeerarka dalka iyo caqliga saliimka ah waxaa waajib ah in la dhowro dhiigga qofka aadanaha ah laga fogaado in lagu diriiro goobaha rayidku degan yihiin la ilaaliyo isbitaalada dugsiyada masaajidda kalkaaliyaasha caafimaadka iyo gawaarida caafimaadka waxaa xasuusinaya dowladda dadka reer puntland iyo kuwa reer galmudug in ay garwaaqsadaan duruufta qallafsan ee ay marayso soomaaliya sida abaaraha biyo iyo baadla-aanta ka jirta miyiga dadka danyarta ee barakacay ee geedaha hoostiisa ku dayacan in ay tixgeliyaan gargaarka iyo samata bixinta dadka mudnaanta koowaadna ay siiyaan dadka miyiga iyo duunyadooda ay mataqaana ku baaba-ayso in dhaqaalaha iyo xoogga la gelinahayo dirirta loo wajaho dhinaca gargaarka iyo samata bixinta bulshooyinka waxaan ka codsanaynaa dhinacyada dirirta ka aloosan gaalkacyo ka dhaxayso inay dagaalka joojiyaan kow isugu yimaadaan gogosha wadahadalka labo aragti dheer oo geesinimo leh lagu aqbalo xabad joojinta ay ku heshiiyeen madaxweynaha dowladda puntland iyo madaxweynaha maamulka galmudug ee magaalada dalka imaaraadka carabta in waxgaradka culimmada aqoon-yahanka qeybaha kala duwan ee bulshada haweenka dhallinyarada ay ka qeyb qaataan wadaxaajoodka iyo wadahadalka iyo joojinta dhiigga ku qubanahaya gaalkacyo waxaan ka codsanaynaa dhinacyada diriraya in ay ogaadaan in waxa dhimanahaya waxa burburahaya ay tahay dalkooda dadka dhimanahaya dadkooda ay yihiin dagaalkuna uu yahay sida soomaalidu horey ugu mahmahday kaa dhimay kugu dhimay ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeya gargaarka bani-aadnimo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gurmadaan dadka ku barakacay dagaalka gaalkacyo sidoo kale si inay u gurmadaan dadka iyo duunyada ku dhibaataysan miyiga sidoo kale waxaan halkan iyagana baaq oga soo jeedinayaa gargaar dadka ganacsatada reer puntland ee khayrka jecel inay gacanta u fidiyaan dadka ku barakacay gaalkacyo iyo dadka miyiga ku tabaalaysan ugu dambeyntii xafiiska xuquuq aadanaha puntland wuxuu xasuusinahayaa cid walba oo mas-uuliyadda dagaalkaasi leh in rayidka ilaalintooda iyo ilaalinta goobaha kale muhimka ah inay tahay waajib saaran oo sharci ah lagulana xisaabtamahayo intaas ayaan kusoo koobayaa baaqa allah mahad leh